magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sanadihii lasoo dhaafay sameynaysay horumar ballaaran oo dhanka bilicda ah iyadoona magaalada kismaayo tan iyo burburkii kadib markii ugu horreysay laga hirgeliyey laamiyo cusub kuwaasoo kaalin ka qaatay horumarka dhanka ganacsiga isku socodka bulshada iyo bilicda magaalada maamulka dowlada hoose ee degmada kismaayo oo ka duulaya sare u qaadista bilicda magaalada iyo bulshada reer kismaayo ugu baaqay in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarka magaalada qabyaaladan ay ka fogaadaan cumar cabdulaahi maxamed farawe gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaynu u baahan nahay inaynu samayno magaalo nadiif ah magaalo cagaaran magaalo qurux badan magaalo wadooyin fiican leh taasna waxaan ku samayn karnaa inoo wada soconna reer kismaayow aan ka wada shaqayno inaynu maslaxadda magaaladan ka shaqayno waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen waxaynu ku noolnahay magaalo maaxi saddexaad ee soomaaliya caasimadii ku-meel gaarka ahayd oo jubbaland waxaan ku jirnaa tartan aynu la tartamayno magaalooyinka adduunka iyo kuwa soomaaliyaba waxaan u baahanahay tartankaasi aan u guulaysano innagoo wada jira inaynu ka wada shaqayno dadkayga waxaan kula dardaarmayaa inaynu iska dayno qabyaaladda inaan ka wada shaqayno danaha magaaladeennan waa dhammaaday xilligii anaa reer qurac ah anaa reer qasax ah hebel baanahay ciidamada hadda waxaas waa dhammaatay waxaan u baahannahay inaan dhahno waxaan nahay jubbaland waxaan nahay soomaali waxaan nahay reer kismaayood danaha magaaladeennan aan ku tartanno hebel muxuu qabtay guddoomiye xaafadeed muxuu qabtay oday dhaqameed muxuu qabtay maayarku muxuu qabtay hay-adaha dawiga ahi maxay wanaago magaaladan ka qabteen halkaa inaan ku tartanno u baahannahay waxaa macnaha sameynaysana taas u ahay taa aan ka shaqayno oo horumarkaas magaalada ka socda aan ka wada shaqayno annaga dowlad hoose ahaan oo anigu hogaaminayo ilaahay hortii waxaa naga ballana dadka inaan si daacad ugu shaqeyno laaluush kama rabno qofna baawan abiisu samayn mayno waxaan rabnaa intaan xafiiska joogno inaanu dadka yaga gaarsiino dowladnimo gaarsiino hadday jiraan cid lagu dulmiyey bani aadan baa nahay xafiisyada dowladda hoose lagu dulmiyey oo ay dhici karto inay jiraan inay nala iisoo ila soo xiriiraan ama fariin iisoo diraan ama xafiiska yimaadaan waxaan ballan qaadayaa intaan xafiiska fadhino dadkaanu siduu ku noolaan jiray oo inuusan ku noolaane nabad lagu wada noolaado isjacayl lagu wada noolaado dooni lagu wada noolaado saasaa ina deeqda qabiilku macno yeelan waah waxaasoo dhan intaan meel iska dhigno aynu ka shaqayno magaaladan iyo danteeda intaasa ina deeqda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu